barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta aad nagala socotaan waa isniin bisha disembar waa sideed iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah maxaa keena in dad badan ay ka baqaan inay khudbado ka horjeediyaan dad badan
qayb ka mida buugga waxaa kusoo qaatay laba dhowr qodob aan dhihi karo qofkuna cabsiska ani kale waxaa ka mid ah isku day in aad si toos u fiiri indhaha goobjoogayaasha waxaa laga yabaa inaad meel khudbad ka jeedinaysid khudbad jeedinaysid marka inta uba cabsiga waxaa keen dadka indhahooda ka baqdin
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida soomaalidu waxay ku mahmahdaa wax badso waxbeel bay dhashaa adigoo dheeraad doonaya marmarka qaar dhinaca kale ma u dhacdaa mid ka mida dhallinyarada laascaanood ayaa inala wadaagaya sheeko xiise badan oo la kulantay anugu marka ma fahamsaneen dhaymanku horena umaan arag laakiin dhalaalkii wixii markaan arkay nin remigaalna aan ahaa waan aaminay waxaan waa macquul boqol kunna waa la siin karaa qiimaheeda markaasaan ku yidhi bahashan qiimaheeda waa boqol kun maxaad noo ogoshahay annaga markaasuu yidhi waxaan anigu idiin ogolahay idinka labaatan kun labadiina
dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn maantana waxaanu idiin haynaa
codkaas goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o idinka imanaya marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
kuryada koofureed iyo jabaan ayaa isla gaaray heshiis ay ku xalinayaan muranka taariikhiga ah ee la isku maandhaafsanaa ee ku aadan in jabaan ay ku khasabtay in haweenka kuuriyada koofureed ay jirkooda ka ganacsadaan intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koofureed ayaa sheegay isniintan isaga oo la hadlayay dhigiisa dalka jabaan in heshiiska uu noqon doono siduu hadalka u yiri kii u dambeeyey oo joogtana ah haddii ay jabaan fuliso mas-uuliyadda ka saaran heshiiska ayaa waxaa ku jira in lacag ka badan siddeed milyan oo dollar oo magdhow la siiyo dadkii horay addoonsiga xagga galmada ah loogu sameeyey iyo in ra-iisul wasaaraha dalka jabaan uu raaligelin ka bixiya arrintaasi taliyayaasha ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegaya in ay la wareegeen gacanku haynta dhismaha ugu weyn ee magaalada uu muranku ka taagan yahay ee ramaadi oo ay injineeradu weli ka nadiifinayaan goobtaas waxyaabaha qarxa ee ay meesha uga sii tageen kooxda daacish goor dambe oo maalintii axadda ahayd ayaa xoogaga dalka ciraaq waxay saacad ama dhowr saacadood uun u jireen in ay ku dhawaaqaan guul dhammaystiran oo ay ka gaadheen magaaladaasi duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysaa in caasha cabaaradan baad sii yar eegeysay waxaan sidhi idaacadda qodobka ugu horeeyana wuxuu ka hadlayay dhinaca khudbadaha la jeediyo aad iyo aad waxaan sidhi adiguna khudbada aad baad ugu wanaagsan tahay
horta weli anaa khudbad jeedinaa may dhegeysato ismaaciil adigoo lagu sacaabinayo ma garanaysaa aad marka waxaan sidhi buuggan soo socda weli dhalinyaraa qoray waynu u tegi doonaa waa gartay waxaan sidhi dadku aad baad uga heshay waxyaabahan aadka uga hela waxaa kamid horta buuggani wiil dhallinyaraa qoray sidaad carabkaba ku dhufatay wuxuuna uga hadlayaa arrin taagan oo dad badan caqabad ku ah imisaad adigaba usoo joogtay qof dhan oo mas-uula ama dhallinyaro ah oo dad intaasoo boqol oo qof gaara ka hor hadlaya haddana marna aan fiirinayn dadkii uu khudbadda ujeedinayay dad kula hadlayaba dad kula hadlayaba ma arkaba marka waxaa keenaya baa laleeyahay qoraal uu ku mashquulsan yahi u ka akrinaya khudbadii ama indhahaba ma siin karo oo waxaa la yidhahdaa argagax bay ka qaadaan dadka qaar markay khudbad jeedinayaan armu is leeyahay qoraal wanaagsan dadka u akhri
haddii xataa qoraalka la akrinayo qudheeda ismaaciil waxaa loo baahan yahay inaad dadkii ku hor joogaad la hadlaysay in aadan iloobin haddii kale dadku ay gabayaan yaa la hadlaysaa marka
taa qudheeda meesha ku jirta marka caashacuudey wiil dhalinyaro ah ku nool magaalada boosaaso oo lagu magacaabo zakariya axmed maxamed ayaa wuxuu qoray bug ugu magac daray aftahan wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay
inaan ka qayb qaato kor u qaadista wax akhriska iyo qoraalka gaar ahaan luuqadda soomaaliga oo runtii ah luuqad waayadan dambe dadka aqoonyahanka soomaaliyeed ay ka tageen oo ay u qaybsameen qeyb ku qora afka ingiriisiga ama afka carabiga midda koowaad taasi ahayd inaan qayb qaato muxuu ahaa wax qorista iyo iyo wax akhriska dhulkeena soomaaliyeed qodobka labaad oo igu kalifay inaan buuggan qoro waxay tahay in aan tuso dhalinyarada soomaaliyeed in ay qeyb ka ahaan karaan ama ay ka mid noqon karaan qalinleyda soomaaliyed ay ka noqon karaan oo qoraalku uusan wax qoristu aysan ahayn arrin oo dadka waaweyn ama odayaasha u gaar ah ee dhalinyarada soomaaliyeedna ay wax qori karaan ayna afkaarta iyo waxyaala ay aaminsan yihiin ay u gudbin karaan bulshada waayahay waxaa jira dhalinyaro badan haddii ahaan lahayn wiilal iyo gabdho marka ay jeedinayaan oo kale khudbad ama lagjar waxaa jira in ay hadallada inta badan ay baqaan ama khudbaddii ay diyaarsadeen markii meesha la tago kadib aysan jeedin karin marka arrimahaas buggaagu maka wax maka yiri ama wax maka qoray aada iyo aad buu wax uga qoray jabtarka buugga ayuu dambe ayuu aada uga qoray runtii saad og tahayna yuusufow aftahnimada ama xog jeedintu waxay soo martaa heer ayay soo martaa heerka ugu horeeya waa qofku inuu xogtii uu soo aruuriyo oo maraajic ama resource fara badan ama tixiracyo fara badan uu ka soo aruuriyo kadib markuu xogta iskugu keeno ayuu qaabku xogta marka u aruuriska u geli lahaa ayuu jabtarka koowaad ka hadlaya buuggu jabtarka labaadna wuxuu ka hadlayaa xogtaas qaabku isku rakibi lahaa mid ka soo hari lahaa inta badan waxaa laga yaba dadka marka inay u fudaato inta inay labadaas step ama labada tilaabo ay qaadaan tilaabada haddaa ka dhawaajisa ugu dambeysa runtii waxa weeye tilaabada ah qaabka qofka u jeedin lahaa cabsida marka buugga aad baan uga hadlay waxaan ka hadlay qaabka waxa weeye qofku cabsida sababaha keena ayaan sheegay oo inta u badan keena waxaan kaloo buugga kusoo qaatay qaabkii markaas aad waxa weeye qofku uu iskaga gudbin lahaa cabsida waayuu iskaga ilaalin lahaa uu iskaga gudbin lahaa tusaale ahaan qaabka cabsida uga adkaan lahayd qeyb ka mida buugga waxaa kusoo qaatay laba dhowr qodob aan isdhihi karo qofkuna cabsida iska ilaalin karo waxaa kamid ah isku day in aad si toos u fiiri indhaha goobjoogayaasha waxaa laga yabaa inaad meel khudbad ka jeedinaysid khudbada jeedinaysid marka inta ubadan cabsida waxaa keen dadka indhahooda indhahooda ka baqdin waxaa kaloo kamid a qaabka cabsida iska ilaalin kartid tusaale ahaan adoon lagu dare lagu dareemayn waxaad si tartiiba u fiirisaa warqadaha aad wax ka akhrinaysa ama aaladda aad wax kusoo bandhigaysa waxaa laga yaabaa xoogaa haddii dadka indhahooda inaad dhibto ay ku dhibaan inaad xoogaa tee si tartiib u milcsatin hoos u milcsatin waxaa kamid a waxyaalaha cabsida la iska ilaalin kara cabaar yar inaad hakasho samaysid adoon ku dheeraanahayn in xoogaa hakasho yar samaysa ayaa kamid a waxyaala fara badan ayaa kamid ah runtii oo buugga aad u qoray hadda aan woodi karin inaadan sheego xog jeedinta waxaa qeybo fara badan ayay xog jeedintu leedahay waxaa kamid a xogta waxaa kamid a xog military ayaa kamid a oo qofka inuu waxa waaye khudbad military ah uu jeedinayo waxaa kamid ah inuu jeedinayo muxuu ahaa mid siyaasadeed waxaa kamid a mid aqoonid midda jaamacaadka iyo laga jeediyo waxaa kamid a yani mid muxuu ahaa loo mid diimeed baa kamid a oo ah yani khudbadaha masaajida iyo jimcayaasha laga jeediyo qeybahaas oo badan ayay xog jeedintu u qeybsantaa iyo qeybo kale aada fara badan runtii oo buugga si fiican oo tilmaamsan uga hadlay xog cilmiyeedka sida aad buugga ku arkaysay gaar ahaan bejkiisa afartanaad xog cilmiyeedka waxaa lagu tiiriya inay tahay xog jeedinta ugu xamaasada yar yani waa inta badan midda laga jeediyo jaamacaadka iskuullada ayaa kamid a sidoo kale waxaa kamid kuwa macalinka ardaysa ujeediyo laakiin haddii aad aftahan tahay waxaa laga yaabaa inaad ka dhigto xogta mid si toosa ula hadasha damiirka iyo maanka qofka saameyn weyna ku yeelata haddii kalese waxay noqonaysaa oo keli ah cashar aad meel ka jeedisay dadka dadka qeybtiisna ay xigdiyaan qeybna aysan dharjala qusin marka macalinka laftigiisa qaabka uu ardaydiisa uga qabtiri lahaa casharada uu siinayo ayaa kamid a xog cilmiyeedka
kaasi wuxuu ahaa zakariya axmed maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah oo qoray buug lagu magacaabo aftahan oo ku nool magaalada boosaaso wuxuuna u warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamed yuusuf cashar waxaan filayaa ismaaciil oo dad fara badan marka ay dhegaystaan wiilkan dhalinyarada ay buuggan qoray kolleyba cilad jirta u arkay marka waa la- waa la wada daree marka cilada inay jirto marka dadku kolleyba wuxuu ku dhiirigelinaya markay khudbad jeedinayaan in ay Hay.
iska iloobaan inay ku mashquulaan dadka laakiin ay ku mashquulaan qaabkii khudbadda u jeedin lahaayeen siday dadka een, iyo wax ay sheegayaan ay is- ay isla hayn lahaayeen Hadda- marka dad badan baa malaha ka faa'iidaysan doona aad iyo buuggan de waa anoo tusaale ahaan laba mikrofoonka ma ka hadlaya hay oo eega dadka i dhegaysanaya hay oo idhaahda arma arma arma armad khalada arma dadkaas waxay idhahdaan marka dadkii haddaan ku mashquulo i dhegaysanaya kala duduwanaa maanta dhan waa anaa khaldanaysa dee khaldamay
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciilow een, waxaa la yidhaahdaa damcu waa logooyo inkastoo dhinaca kale la yidhaahdo een, rag gobolada uu maryo baasiya ka sheekeey haye marka horta taa maxaa ka jira in dhalinyaradu een, gaar ahaan ragga ay wax walba ay soo maraan ay ka sheekeeyaan laakiin dumarka ay dhinaca wanaagsan uga hadlaan.
ragga waxay jecel yihiin Haye.
ninkas inuu jabkiisa iyo ka sheekeeyo uu ku faanaaba wixii uu soo maray ha uu yidhaahda anigu halkaa anigu halkaa anigu halkaa laakiin waa rag garo leeyahay kuwar laakiin iyagaa iscajabiya malaha dumarkiiba ka horeeya leeyahay markay maanta oo dhan way faanayaan oo waxay sheegayaan intii wanaagsaneed oo dhan intii kale way qarinayaan dee haddaan labadii dhinacna isku darsanno anagu taasina bilaayo ma jirto cashay waa gartay een, dhegayste lagu magacaabo mahad maxamed mahdi waxuu ku nool yahay magaalada laascaanood haye waxuu ka sheekaynayaa qiso isaga layaab ku noqotay oo maruu qurbaha joogay dalka uganda ku qabsatay haye qur- ugandana ma qurbaha haye uganda waa qurbi mar haddaad dalkaadi ka tagto waa haye qurbi.
haye marka wiilkan dhalinyarada ah qiso cajiib buu ka sheekaynaya haye waxaa la damacu waa lugooyo haye marka intuu muxuu ula isna- jeedaa marka wax badso wax beel bay leedahay isagoo wax u tirisaya ila isagana waa loo tirisaya marka marka sheekada bal aan la wada dhegeysan
anigoo ku sugan magaalada kambaala ee dalka uganda oo waxaa igu dhacday qiso yar aan magaranaysa aan la yaabay kowdii agosti labada kun iyo koo iyo tobankiiba ahayd een, ayaan warsamay heestii kambaala ada ay baday ee qaadisay een, sawiro fara badan aan meesha iskaga qaaday iyo markaasi galabkii sawiro aanu suuqa kusoo galnay waxaan damcay marka inaan suuqa intaan tago oo meelaha fotooyinka kaamerainka in marka laii soo saaro sawiradeeda kaamarada laiga soo saaro kaamaradii baan soo qaatay meelan dhalinyarta aada ugu badan tahay oo sida magaalooyinka magaaladiina laascaanood tuulaqadax oo kale ama bakaaraha oo kale ay ka tahay oo marka dalta la yihahdo xaggaa ku taalo baa anoo maraya marka baa laba nin adigu u labisnaa sida dadka reer miyiga ah oo wada dalka ku dhaqan oo kale baa ila hadlay wuxuu weydiiyey su-aal ha u ii yeedhay markaasuu igu yidhi su-aal ma ku weydiin karaa haa baan ku yidhi markaasuu igu yidhi waxaad ii sheegtaa een, meesha lagu magacaabo een, red cross xafiiskeeda markaan gacanta saa yarayda aan doonayay tilmaamta inaan siiyo nin habree magaalo ahaan u labisan oo dhexda ka xiran baa gacanta iga qabta markaasuu yidhi "Nin, miyaad waalan tahay labadii nin maanan aqoon markaas maxaa dhacay markaasuu yidhi, ninka maxaad meesha ugu tilmaamaysaa oo ninka haddaan u tilmaamo maxaa macnaha wax way weydiiyey horta ninka meesha wuxuu ka rabo bal weydiiy markaas yidhi, waa sax horta meesha maxaad ka rabtaa bahal buu soo saara dhalaadas oo markaasuu yidhi "No, bahashatan waan doonayay inaan meeshaan geeyo meeshaas baa laga doonayay markaasuu yidhi baashan horta ma garanaysaa may baan ku markaasuu yidhi n b c t v la yidhaahdo iyo tvyo fara badan oo meesha ka yaalo i tilmaam markaasuu yidhi, tviyadaasba baashan laga soo sii daayey qiimaheeda waa boqol kun oo dollar reer miyigaana dalka uganda aad marka uguma hadlaan sooxiliga waxay aad u yaqaanaan luuqadooda kale ugandiska marka anigu waxaan u qaatay ninkan reer miyiga inuusan aqoon luuqadan sooxiliga aanu asaga xaman karno marka markaas arade waa maxaanu talaa sameynaa markaasuu igu yidhi "No, waxaan sameynaynaa baasha inuu ka qaadno annaga meesha aynu geyno dabadeedna boqolkaa kun asaga maanta hadduu qaato lo iyo waxaas buu siisanayaa iyo xoole adigu laakiin haddii ma garanaysaa aad qaadatid qayb ilaa iyo soddon kun haddaad qaadatid nin dhallinyaraabaa tahay kugu filan isla markii waan seef garaystay anoo soddon kun helay noloshii waxaa ii muuqatay raaxadii baaba ii muuqatay waan ilaabay markaasi inaan marxalad kale aan taaganay markaas yiri waa sax ninkii baa yiri maxaan ku samaynay markaasuu yiri ninkan waanu kaxeynanaa marka anigu waxay leeyahayd inaan ninkan qayaanayno dhahay qayaanadu aniga igu socotay adigu labada ninna way isiyaqaanin saa darteed ninkii baan soo kaxaynay meel luuqa baan markaa la galnay markaasaan ku eri oria bahasha soo saar wuu soo saaray bahashu aad bay u dhalaalaysa bahal qurux badan aheyd marka waxaan dhalaalaya ninkan istaa maxaa ahaa waxaan adigu waxay ugu tilmaameen adigu inuu yahay dhayman ahaan anugu marka ma fahansaneen dhaymanku horena umaan arag laakiin dhalaalkii wixii markaan arkay nin remigaalna aan ahaa waan aaminay waxaan idhi waa macquul boqol kunna waa la siin karaa qiimaheeda markaasaan ku yidhi bahashan qiimaheeda waa boqol kun maxaad noo ogoshahay annaga markaasuu yidhi waxaan anigu idiin ogolahay idinka labaatan kun labadiina ana siddeetanka kun aad isiisaan markaasna waxaan yidhi warniyahow bahashoon boqolka kun ee joogto anigaa markaa kelmadaan ku oranaya kan kale remagaalka ka waran haddaan ilbaabka dambe kala sii baxo markaan meesha gal meesha horteedan taagana ilan lacagta intaan qaado ilbaabka dambe haddaan kala baxo adigu miya aaminaysaa hadhow migu meel maku balanna markaasuu yiri ninkan reer miigaana ninkan howshiis baanu ka baxeenaa beer boqol kun soo maaha kontanna qaado kontanna anaa qaadanaya ninkii wuxuu yidhi waya waan ku aaminayaa laakiin maxaan kugu aaminaa kamiradii iyo shandad lacagii ku jirtay wixii baan ku wada wareejiyey markaasuu yidhi boorsadii buu kala furay afar kun oo markaa lacagta uganda baa ku jirtay adigu waxaa u dhigmataa ilaa iyo laba doolar iyo bar meelaha bay u dhigmataa markaasuu yidhi lacagta way yartahay markaasaa yidhi intaa unbaa horta hayaa kowdhi midaaska lacagtan fiican hadday timaado dad dunta anaaba hadhow konta kun oo dhan anigu meel geeya ma hayay anaa hadhow wax kuugu daray laakiin kaamiradan baa baqaaliya adigu kaamiradan igu sii aamin dabeedna waayahay buu yidhi baashi waan jaabkayga geliyey xafiiskii waan galay gabar markaas ay dalka u dhalatay ugandhiisa xafiiskii adigu waa igu casuuntay waxaan ihi markaa arrin baan kuugu socday wax baan wadayba bas maxaa waday waan kusoo saaray waad arkaysaa baan ku idhi jaabkan gacanta geliyey wixii baan soo saaray markaan soo saaray shumci yareer ayaa magaranaysaa beri hore la shidan jiray magaranaysaa beri hore la shidan jiray leerka ahaan laga dhigan jiray waaba waxaaba waa mushruca wuxuu oo mashruuca wuxuu maanta hore sito wixii dhalaalayay markaa qoraxda badnaa dabadna markii baan naxay dibaddana soo orday dee raggii ma joogaan labadii nin meeshii ay ka maqayiin meelahaan baarbaaray saldhiggaan ku cararay wixii waa wada waaye adigu saldhiggii askarta ay yidhaahday askartii waa qoqsashayba qoqsashay nacas waata ay yidhahdeen nin waarabna waa taag
sheeko la yaab leh saama
waa waa waa maamaadii la odhan jiray waxbadso waxbeel bay dhashay wax badso wax beel bay dhashaa weliba weliba waxaan aad uga helay sida wuxuu sii xisaabiyey wuxuu yidhi soddon kun oo dollar haddaad hesho ja xisaab wuxuu ku mashquulay xisaabtii iyo meeshuu lacagtani kala geyn lahaa aad iyo aad ila wax- ilaa kamiradiisi baaba dabka saarno lor aad iyo aad waxaa jira maamaha baa jirta xilligan dambe maamaha soo baxay ka mid a wixii dhalaalaaba Dheeman deeman maaha.
maaha marka waxaa jira soomaaliduna wax badan oo dhalaalaya waa gartay cabdikariin olol ayaa wiilkaa wareysanayay oo lagu magacaabo Mah- mahad maxamed mahdi haddii aad dhegeystayaal jeceshihiin inaad nala wadaagtaan qaar ka mida sheekooyinkiina gaarka ah ee ka tarjumaya waayaha nololeed aad ku sugan tihiin fadlan ha moogaanina inaad farriintiina noogu soo dirtaan soomaali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta caasha waa tahay dhalinyaradii waana maaweelanay weli maaweeladii fare kama qodna dhinaciisa uganta maxaan u saarnaa maanta Mm, dee cabaaradan baadaa dhinaca ku mashquulsanaa hay heesna markii bilowgeedu maqashiisay hay maxay ahayd hees hore waxaan soo qabtay eh, fanaanka lagu magacaabo axmed biif gooraf ugu dambaysa horta heesiisa waaw niyo ay baryahan waan aad waan dhegeysan marka dhegeystayaal fara badanna malaha way tabayaan marka Hay.
axmed biif codkiisa ah heesta diiwaan
armuudii hal jacayl naftayda dugaysa saniga hadduu cilmi joogta dhigay armuu wanaygu daraa abrigaysa dhashayo diiwaanka diiwaanka armaangalanigu hadduu cilmi duugta dhigay armuunaygu daraa qabrigaysa dahkayo diiwaanka diiwaanka armaangalanigu dawooy dawooy anigoo ku jecel jirkayguna ku damqado armaadiga doorsakaayo iskigaagu dayrisaayo dalxiiskaga meela kale adigu dawooy dawooy anigoo ku jecel sirkayguna ku damqado armaadiga doorsakaayo cishkagaygu bayrikaayo dalkaysta habeela kaleedid dantena adaahaye taladan kuu deenayaa adoo idiin naxaya qalbiga raxmadiina doogo dantena adaahaye taladan kuu deenayaa adoo idiin naxaya
hees wanaagsan baad cashay inoo soo qabatay haatanna waa xubintii ila tali oo aalaaba aan dhegeystayaasha ugu soo gudbino arrimaha ay uga baahan yihiin talada isla markaana aan ugu soo bandhigno aan usoo bandhigno talooyinkaas cidda ku habboon wariyaha v o a cumar xasan ayaa inala socodsiinaya kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxa ay ku saabsan tahay dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibku waxaana arrintaas tale naga soo weydiiyey waa nuur ibrahim oo jooga jijida waxaan kaa rimlay inaad macnaha talabixin ka siiso dadka hadda soomaalida ay raba inay soo tagaan ama soo tahriibaan maxaa talabixin aad ka siin lahayd taas waa su-aal waxaan su-aashaas usoo bandhignay abokor xasan cabdilaahi oo jooga dalka jarmalka ahna wiil soomaaliyeed oo soo dhadhamiyey qadhaadhka uu leeyahay tahriibku taariikhku waa dhib badan yahay magaranaysaa ilaa libiya ilaa sudan ilaa ilaa libiya teel baad gelaysaa baahi badan baa jirta Eh, waxaa jirta saxaraa jira hadda wallahi xaqaasi aada iyo aada buu dhib doonta meel la- lasoo mari karayana maaho dad badan baa ku dhinto waan wada soconay waan garta marka hadde waxaan kula dirin lahaa soomaalida inta hadhay waxaan ka odhan lahaa waddankiina iska aamin oo iska shaqaysta oo dee waddankiina iska joogaan ka odhan lahaa waan garta marka dadka soomaaliga waxaan leeyahay dee waddankiina iska aamino wallahi taariifku aada iyo aada buu dhib badan yahay waxa naga soo mara ilaahay baa og saan iyo saan halkan ku yimid talyaanigaanu sanad joognay macad waxaana safarkeyga kasoo bilowna marka hore hargeysa hargeysa to ethoobia ethoobia sudan sudan to eh, to libya Mm, libyana talyaanigaan kasoo galnay talyaanigana in- waxaan joogay sanad waxa igu xanuunka badnaa markaan saxaraa joognay buu inan ay reer muqdishaa oo oo aan saxaraa wada joognay baa horteeda ku dhintay oo oo lacagtii waxaa loo soo diray oo nala safar ahaa oo nala baxayay baa maalintiisaa lacagta loogu soo diray dhintay oo xaafadoodina aan u sheegi kari weynin oo ninkii meeshii m- na haystina lacagtii sidii ku qaato oo yidhi hadduu dhinto dadalii ku dhintay waxba igama gelin aniga aasi maqaasaan oo aasmi ma ciidii yar intaan soo kala furnay maan ciidii ku aasmi waxaan ka odhan lahaa yurub wax allaala waxa yaalla ma jiro waddankeena dhaamo yurub wa kaan baa lagu geenayaa kaan markaasaad ku sharcaysaa talyaaniga kaan baa ku yaalla halkana kaan baa ku yaalla wakti badan qaadanaya annaga kimid baa halkan la keenay haddaan sideen moodinaba waan nimaadnay baa eh, yurub iminka annaga waan soo lugoonay ininka ininka waxaan kula tirin lahaa inay waddankooga iska aaminaan oo ay waddankooga iska joogaan abakor maadaama oo dad soomaaliya badan ay dhinteen dad badan oo kalena ay meesha wax ku noqdeen dee dadkiina halkaa jooga ha ka wacdigeliyaan naf u lahayn soomaalida intaa waa- waan wacyigelinaa laakiin sidademo dad qaadanaya maaha oo way dad lagalaawayaan bada dadku wax waxay kumoodayaan me si kale inaad ugu cadayso yurub bay kumoodayaan waa hagaag xubintii ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta ahna dhegaystayaal waa naga intaas
aad buu umahadsan yahay cumar xasan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya caasha dhinaca ciyaaraha iyo maxamuud mascadda markana dhegeystayaasha aan u kala baxno ismaaciil Ow.
toddobaadkan waxaa keliya oo la ciyaarayay horyaalka dalka ingiriiska maadaama horyaallada kale ee qaaradda yurub ay kooxuhu nasanayaan fasaxa dheer ee ciidda masiixiga haddaba horyaalka dalka ingiriiska ayaa maalintii sabtida kulamo doora la ciyaaray oo kooxuhu kala badiyeen sidoo kalena maanta ayaa kulamo kale la isugu soo noqonaya maalin nasashaha uun kadib kooxaha fooda isdaraya ayaa waxaa ka mid a crystal palace iyo swan city oo guriga crystal palace oo magaalada london ayaa fooda lasu gelinaya everton garoonkeeda goodison park stadium stoke city ayay kusoo dhaweynaysaa norwich city aston villa ayaa u imaanaysa watfordna tottenham hotspur ayay marti gelinaysaa west bromwich albion newcastle ayaa soo booqan doonta arsenal oo guuldaro afara dusha loo soo saaray sabtidii bournemouth ayaa garoonkeeda emirates kula kulmi doonta manchester united oo iyana dibir ka soo dharagtay chelsea ayaa gegideeda old trafford soo booqan doonta west hamna southampton oo faraxsan guuldaradii arsenal ee ka heshay kadib ayay garoonkeeda acton baa kusoo dhaweynaysaa haddaba kulamadan aan carabka ku dhiftay oo uun saacado uun ay naga xigaan kulanka ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa weeye kulanka manchester united iyo chelsea kaasi oo laga yaababa inuu suuro geliyo in macalin louis van gaal uu shaqadiisa waayo haddaba waa umuurta ugu muhiimsan eenu barnaamijka ku faaqidi doono cabdirasaaq axmed diyeshi ayaa qadka telefoonka ku jira cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsantahay masxabi waa ku dhawahay cabdirasaaqo eh, waad ujeedaa oo kooxihii waaweynaa ee sabtidii waayadii la jabsaday oo guuldarooyin iyo wejigabax ay dhaceen Eh, maantana oo dabcan saacado unay naga eh, xigaan manchester united waxay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa eh, eh, chelsea bal kulanka haddii aad qiimeyso Eh, runtii sida horta manchester united iyo chelsea waa laba kooxoo waaweyn premier league magacna ku leh Eh, gamekoodana always wuxuu ahaa game si gaar ah loo fiiriyo ama si gaar ah loo qadariyo Eh, laakiin marxaladda hadda ay ku sugan yihiin markaa fiiriso waxaad moodaa laba kooxoo labadaba aad ay ugu jajaban tahay inay tahay Eh, manchester united oo guuldarooyin isku xigxiga soo qaadatay iyo chelsea oo positionka ay ku jirto hadda aan ognahay oo aad mid u hooseeyo ah iyo iyadoo weliba kooxii horaaka laasi season qaadi ah Eh, gamekaas wuxuu noqon doonaa marka game si gaar ah labada kooxoodba qiimo ugu fadhiyo oo koox walba kooxda kale ay leedahay bal godka kaga soo baxa ama wixii dhiba eh, ceebta iskaga reeb marka chelsea oo kaleento macalin cusub baa laylinaya oo macalin aad u experience ah Eh, ciyaartooyda chelsea-na waa ciyaartooy weli macnaha eh, awoodii leh inkastoo hadda coachka ay iska ceeriyeen manchesterna saddex guuldaro isku xigta ayay soo martay ayadana waxay u baahan tahay recovery inay sameyso oo madaxa dib ugu soo laabato maadaama hoos ay usoo dhacday positionkii saddexaad eh, afraad ay hoos ugu soo dhacday marka waxaan isleeyahay gamekaas wuxuu noqon doonaa laba ge- la- game oo labada kooxoodba si gaar ay ugu xafiiltamaan oo ka xiiso badan geemamkii hadda aan soo aragnay premier league intuu socday cabdirasaaq diyeshi aad baad u mahadsan tahay dabcan haddii leicester city ay ka badiso kooxda manchester city waxay noqon doontaa in dhammaanba bahda ciyaaruhu ay xaqiijiyaan in leicester city sanadkan aanay ahayn koox ciyaar ciyaaraysa oo markaasi ayba suuragal noqon karto horyaalka sanadkan inay ku guulaysato la arkisa doone talaadada halka guushu ay aado
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade barnaamijkaas oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyagaa soo socda barnaamijkaas oo ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee dhinaca ciyaaraha
waa tahay eh, welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waana idaacadda iyada duhurnimo ismaaciil oo gabagabadii baan kusii shaqaynaa maxayno xigay Mm, dejiye ka war haddaynu usoo qabanno haya dejiye markaa tir waxaa igu soo dhacay xasan aadan may waxaa jirta mid cusub oo cabdirasaaq anshax wiil dhalinyaro ah haye uu qaado isagana isaguna dejiye kaloo hela miya ah aad iyo aad aad iyo aad waa tahay heestaas dejiye iyo fanaanka cabdiraxmaan anshax ayaa dabcan Cabdirasaaq Anshax.
cabdirasaaq anshax adaan raalli ah, aan kusoo xirana idaacadda iyada duhurnimo intaan mar kale kulmayno galabta afarta saacadda markay tahay haddii alla idmo inta ka horeysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhibtaba iga dareereysa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.